dhibaato awdhegna ka dhacday waa ka xumahay runtii shacabka beeraleyda ay wax kasoo gaareen halkaasi waa u tacsiyeynayaa runtii way jirtaa in maxaan ku yidhahdaa ciidanka xooga dalka soomaaliyed oo ammaanka maxaan ku yidhahda degmada awdheg lahaayay in ayagoo kala celinaya xoololey iyo beeraley inay xabada maxaan ku yidhada halkaas kaga fakatay oo maxaan ku yidhahdaa askar kamid ah macnaha oo laba rayid halkaa inay ku dhinteen laakiin warkaan helayna in ciidamadu risaastay ku fureen dadkan beeraleyda saa ayay sheegayaan aduna si kalead u dhigaysaa marka teebaa saxa kuleytaba baaritaanka waan haynaa laakin hade kuleytaba risaasta hadda un warka kama soo dhaco inu qof un qoriu haysta unbay kasoo baxday asbaabihii ku kalifay iyo wixii ku kalifay baaritaankeeda waan haynaa kuleytaba c i d da loo gudbiyay iyagana labadii askari kuleytaba maxaan ku irahda anugu hadde baraa waan kaala hadlaya baraa waan joogaa laakin meesha guddoomiyaha degmadii iyo maamulkii riboortka isoo siiya nabadoonadii waa saas weeye iyo taliyaashaba runtii waa arrin laga naxwa laakiin waxaa nasiib wanaaga in gacanta lagu hayo nimankii falka dembiga geystay